يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات الله تبارك وتعالى ayaa mahad iyo ammaan dhammaanteed iska leh wuxuu ku mahadsan yahay oo ku ammaanan yahay allah tabaaraka wa tacaala nicamka faraha badan ee aan la tiro koobi karin ee inoogu nicmeeyey allah tabaaraka wa tacaala sida allah tabaaraka wa tacaala uu yidhi wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmooyinka alle haddaad tirisaan maad koobi kartaan nicmooyinka faraha badan ee ilaahay inoogu nicmeeyey tabaaraka wa tacaala waxaa asal u ah ama ugu weyn inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala dad diin leh oo ahlul iimaanah oo diin haysta oo diinta islaamka haysta inuu ilaahay naga dhigay tabaaraka wa tacaala nicmooyinka kale oo dhan iyada marka loo fiiriyo wax aada u yar bay noqonayaan nicmadaasi waa kitaabka ilaahay sunnada nebiga sal alla alay wasalam oo inoo iftiimiyey adduun iyo aakharaba wixii danteenna iyo maslaxadeenna ah taasoo macnaheedu ay tahay cilmigeenna iyo caqligeenna iyo garaadkeenna iyo khibraddeennu inaguma filla waxaan u baahannahay waxna haga oo hoggaanka noo qabta oo khaladkiiyo saxdana kala tusa oo jidka noo iftiimiya taa la-aanteed ruuxu adduuniya aakharo waa khasaaraya ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu kitaabkaa inoo soo dejiyey rasuulkiisa inoo soo diray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaalaha layna baray waxaa ka mid ah ee aan ka faa'iidaysanay in layna baro nafteenna lafteeda innaga laf ahaanteen in laynooga warramo waxaan ka koobannahay laynoo sheego jidhkeenna laynooga warramo nafteenna laynooga warramo wixii dantu inoogu jirta laynoo sheego layna yidhaahdo wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun alle tabaaraka wa tacaala baa masaalixdiinna iyo danihiinna yaqaana idinkuna waxba garan maysaan marka allaha dantiinna yaqaana warkiisa yeela oo taladiisa yeela waxyaalaha laynoo sheegay waxaa ka mid a marka adduunyadan joogitaanka aan joognaayey waa imtixaan iyo ikhtibaar iyo ibtilaa xaalad walba ood adduunka ku joogto waad imtixaanan tahay imtixaankaas midhihiisa iyo natiijadiisana maalinta la goosanayo maanta ma ah maalin dambaa loogu talagalay abaalgudka in la bixiyo laakiin daartan inta la joogo in lagu imtixaanaado imtixaankaas marka waxaa qeyb ka ah alla tabaaraka wa tacaala markuu ina abuuray dhowr shay oo khatar ah oo cadow ah baa laynagu sii daayay oo laynagu salliday midi waa shaydaanka ina shaydaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa oo markuu ilmuhu saa u soo dhaco oo hooyadii uu caloosheeda ka soo baxo waxa ugu horreeyee taabta buu noqonaya sida nebiga ka sugan sal alla lay wasalam caloosha ayuu ka gujinaya si uu dheef ugu yeesho bal markuu uur galayo wuxuu isku dayaa inuu dheef ku yeesho wax ku yeesho adduunka markuu yimaadana waa la saaxiibaya oo waa ku lamaanaanaya si uu dantiisa uga gaadho kaa waa cadowga ugu daran waay ka labaada laynagu salliday waa adduunyada oo layna jeclaysiiyey zuyina linnaasi xubu اshahawaat min alnisaa'i wاlbaniin والqناaطير المqنطرة من الذhب والفضة والkhayل المسwمة والأنعام والxrث ذلika متاع الحياة الدuنيا والlah عindه xسن المآab dadka waxaa loo qurxiyey addunyada shahawaadkeeda jacaylkooda dumarka caruurta xoolaha beeraha gaadiidka adduunka korkiisa waxyaalaa la jeclaysiiyey rabbi wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala waxaasoo dhan isku daray waa adduunyada mataacdeedii wey alaab adduunyo waay allana agtiisa waxaa ahaaday meel loo noqdo wanaagsan arrintaasi marka iyadana waa qodobo in nafteenna iyo adduunka la isjeclaysiiyey oo nafteenna la jeclaysiiyey adduunyada iyo sakhaarifteeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo milkigeeda iyo xoolaheeda iyo caruurteeda iyo guryaheeda iyo hantideeda waa imtixaan kale oo iyadana laynagu salliday imtixaanka saddexaad een ku sallidannahay laynagu salliday waxa weeye nafteenna wey nafta layna geliyey lafteeda ayaa iyadana cadow kaloo inagu sallidan ah ayadaana la moodaa inay dhammaantood ka wada khatarsantah waxaa lagugu salliday oo la fiirinayaa naftan layna geliyey dabeecaddeedu waxa weeye inay xumaanta ku farto wanaaggana ay ka dhaga adaytoy diiddo xumaantana ay jeclaato oo ay kugu qalqaaliso oo ay ku amarto sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimkaa ku sheegay ina annafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii naftu waa mid amrid badan xumaanta ilaa cid alla u naxariistay mooye naftaa marka amridda badan ee xumaanta ku amraysa iyadaas lagu geliyey ee ku wadata waa imtixaan intaa markii lagugu imtixaanay baa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku siiyey intaasoo cadow aya ka badanba hubkii aada isaga celin lahayd ood isaga difaaci lahayd ood kaga nabadgeli lahay kitaab buu kuu soo dejiyey rasuul baa laguu soo diray waxbaa laguu caddeeyey caqli baa lagu siiyey cilmi baa lagu siiyey waa lagu tusay intaasoo dhan waa hubkaad isticmaali lahayd oo aada intaasoo khatara aad kaga badbaadi lahayd isaga celin lahayd waa nafta marka hawadeeda waa doonidda nafta naftaadu waxay doonayso ay rabto oo loo yaqaano hawa nafs haddaad ku raacdo ood iyada ka tala qaadato ood iska daba gasho ood amarkeeda yeesho ood iyadaa uun daacad u noqoto macnaheedu waxa weeyaan waad halaagsantay ruux cadowgiisii isu dhiibay baa tahay ruux cadowgiisii amarkiisii iyo taladiisii yeelay baa tahay allah tabaaraka wa tacaala marka waxaa la doonayaa cilmiga uu ku siiyey garashada uu ku siiyey caqliga uu ku siiyey inaad ku xakamayso doonidda nafta oo wixii aan dantaada ahaynna inaad ku diiddo oodan ka ogolaanin wixii dantaadiiyo maslaxadaadana markaad cilmiga iyo caqliga iyo diinta ku miisaanto wixii maslaxadaadiiyo dantaadana inaad ka yeesho haddiise laakiin hawada naftaada aada raacdo oo say rabto aad ka yeesho oo dabagasho way ku halaagaysaa saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ah wuxuu dhaartay toban dhaarood oo isku xigta waa dhaarta ugu dheeree qur-aanka ku soo aroortay waay toban dhaarood oo isku xigta yuu rabbi dhaartay hal arrin buuna ku dhaartay fi suurati ashams allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waannahaari idaa jallaaha waallayli idaa yaqshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha toban dhaarood waay tobankaa dhaarood oo ilaahay qaarna uu isagu isku dhaaranayo qaarna uu makhluuqaadkiisa ku dhaaranayo markuu isdaba dhigay alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaaha nafta ruuxii daahiriya waqad khaaba waxaa khasaaray man dasaaha nafta ruuxii xaqiro oo yasa arrinka rabbi ku dhaartay tobanka dhaarood laysu dabadhiga kaas waa khasaarahaagu marka wuxuu ku jiraa inaad nafta dayacdo inaad daba gasho inay sayd sayd rabto ay kaa yeesho liibaantaaduna waxay ku jirtaa inaad nafta daahiriso inaad dhaqdo inaad ka shaqayso inay waxa ay danteedu ku jirin aad ka xakamayso in wixii dantaada aad ku qasabto liibaantaasuna taasay ku jirtaa khasaarahaaguna taa oo dayacduu ku jiraa macnaheedu marka waxa weeye adiga aayahaaga adduun iyo aakharaba naftaasaad ula dhaqantay ku jirtaa haddaad intaad saaxiib ka dhigato ay iyadu kuu taliso oo saa rabta kaa yeesho ood iska daba raacdo oo waxay kuu yeedhisaba aada nacam tidhaahdo ood iska aqbasho balwadaadaa aada daacad u noqoto iska daba gasho xaggay ku geynaysaa waay way ku halaagaysaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu sheegay saddex arrimood oo dadka badbaadiya iyo saddex arrimood oo dadka halaaga saddexda arrimood ee dadka halaaga wuxuu nebigu ku daray sal alla alay wasalam wuxuu yidhi fa ama almuhlikaat fa shuxun mutaac wa hawan muttabac wa icjaabu almar'i binafsihi bakhaylnimo la ateecsan yahay bakhaylnimo aan la iskula yaabaynin oo la raacsan yaho la ateecsan yahy oo la ogol yahy iyo hawo doonid naf oo iyadana la raacsan yahy ruux doonidda naftiisa iska raacsan iska daba gashay maxay rabtaa wax alla waxay kaa rabto u sameeya naftaadu wax alla waxay rabto u yeel taasi waa halaag buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh meeshii la rabay inaad nafta adigu ka adkaato ood adigu taskiyeyso ood adigu meeshay aada rabto ay marto ood adigu muquuniso oo aad yacni waxa weye waxaad rabto ay ogolaato iyadu hadday iyadii kaa adkaato oo meeshay rabto ay ku marsato nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam waa halaag ruuxii way halaagtay adduuniya akhraba adduunyada way halaagtayoo dantiisii danihiisii adduunyoo dhan way garab marinaysaa waxaan dani ugu jirin bay gelinaysaa in alle inta aad arkaysaane ama kharibmay ama wax kharibaya waxa wadaay waa hawa nafsi waa doonid naf iyo shaydaan iyo waxbaa isu kaashaday ka wax dilaya ka wax kharibaya ka wax dhacaya midka sinaysanaya ka khamrada cabbaya ka wax burburinaya ka muxuu ahaayey xumaanta wada ka waajibaadka ka seexday ka xaaraanta dhex jiidhaya waxaasoo dhan waxa gadaal ka riixaya waa doonidda nafta oo daacad loo noqdoo la raacay wa sidaas daraaddeed bay adduunkana ku halaagi aakharana ay ku halaagi oo aakhare xaggay ku geyn waa aakhare waxay ku keenaysaa dee cadaabka rabbi tabaaraka wa tacaala ilaan jannada wixii lagu kasban lahaa oo ilaahay rido lagaga heli lahaa mayna shaqaysanin waxay shaqaysay wixii cadaab ay ku geli lahay waxay ilaahay kaga fogaan lahay bay ka shaqaynaysay ruuxii la rabay inuu caqli iyo cilmi ku xakameeyana iyadiibuu iska dabagalay xaggee bay geen waay waxay geenaysaa meesha rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa cani alhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa ruuxii ka baqa alla hor istaaggiisa allaad hor tegi doontaa ku tashada naftana u diida waxay rabto naftiisa waxay doonayso ka hor istaaga ka manciya aanu oggolaanin janno ayaa hoygiisa macnaheedu maxay tahay ruuxii naftiisa raaca waxay rabto oo rabitaankeeda raacaayi waxay say u wada naar bay ku ridi ruuxii naftiisa rabitaankeeda ku diidana jannuu galayaa maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala sharkeedii buu ka qabanaya xadiidkii nebigu sal lla alay waslam waa kii ahaa xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat naarta waxaa lagu xayndaabay oo derbi u ah waxyaalahay naftu jeceshahay naftu waxay jeceshahay markaad raacdo iyaduna xayndaabkii naartaba ay daaqayso bimacnaa say kuusii wado naar bay kugu ridowa jannadana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu necab tahay naftu maxay necab tahay waxay necab tahay wakhti bixi waxay necab tahay cilmi u fadhiisoo baro waxay necab tahay salaad tuko waxay necab tahay saka bixi waxay necab tahay xaj aad waxay necab tahay yacni waxa weeye khayr la imow ma rabto waxay naftu necab tahay ruuxii ku qasba oo marsiiya oo naftiisa ka adkaadoo xakameeya waxa weeyaan jannada rabbi buu gelayaa tabaaraka wa tacaala leanna wixii ay naftu kahanaysay oy dhibsanayso waxay dhibsanaysaa in shahawaadkiiyo waxay rabto laga qabtana waa dhibsanaysa khayrka inay samaysana waa dhibsanaysa labada arrimoodba ruuxii ku xambaara oo ku qasbaayay bimacnaa waxa weeye xayndaabkii jannada ayuu marayaayoo markaa waa gelayaa marka jannadana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu ee muxuu ahay dhibsanayso naartana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu jecesha nafta marka dooniddeeda waa midda la doonayo ruuxu inuu iska qabto xakameeyo saas daraaddeed baa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay almujaahidu man jaahada nafsahu fi llaah mujaahidka rasmiga ah waa ruuxa naftiisa ula jihaada ilaahay dartii ilaahay dartii naftiisa dagaal ugu qaada dagaal aada la gasho shaydaan iyo dagaal aada la gasho cadow bini aadan ah waxaa ka horeeya dagaal aada la gasho naftaada adugu isla gasho cidda naftiisa ka adkaada baa ku guulaysan kara dagaalka kale oo dhan shaydaanka dagaalkiisa ruuxaasaa ku guulaysan karo guul ka keeni kara ibni aadamka cadowga kuwa dagaalkiisa waxaad guul ka keeni kartaa markaad cadowga naftaada ka adkaatood meel saarto laakiin cadowga gudahaaga ku jira haddaadan ka adkaanin cadow kale kama adkaan karta macnahaas waxay tilmaamaysaa inaad marka mudnaanta siiso in aad naftaada hawadeediiyo doonitaankeeda iska qabato oo aada meel saarto nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaaluhu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu weydiisan jiray waxaa ka mid ah allaahuma aati nafsii taqwaaha wasakiha anta khayru man sakaaha anta waliyuha wa mowlaaha ilaahu naftayda daahirnaanteeda sii ilaahu naftayda daahiri oo naftayda nadiif oo naftayda hagaaji buu dhihi jiray nafta shartkeedana ilaahay buu ka magangeli jiray oo dacooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma innii acuudu bika min shari nafsii wa min shari shaytaani wa sharaki ilaahu waxaan kaa magangelayaa naftayda sharkeeda shaydaanka sharkiisa iyo dabinkiisaan kaa magangelayaa sharakii haddii la yidhaaho ama shirkihiina waa la xarakeeya marka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh naftiisu waxay ahayd inta naf jirta midda ugu nadiifsan ee ugu qiimo badan ee ugu qaalisan bay ahay ugu khayr jecel bay ahay haddana maca daalika iyadoo saa ay tahay buu wuxuu dhihi jiray ilaahuw naftayda sharkeeda iga ilaali annaga midda nagu jirtaayey xaalkeedu see waaye marka imisay u baahan tahay inaad ilaahay u cararto ood kaga cararto oo aad ka magan gasho ood iska ilaaliso oo aada iska dhowrto ood la dagaalanto shaqo intee leeg bay kaaga baahan tahay shaqo aan sahlanayn bay u baahan tahay naftaasi la dagaalankeedu ma kala laha sheekh caamay culimo nin walba waa u baahan yahay naftiisa inuu la dagaalamo daahiriyo la-anna qiyaas intay dooniba ha dhannaatee bay hallaysan tahay markaad la dagaalanto marka hore naftaadu sida qur-aanka kariimka uu tilmaamay waa ammaaratun bisuu xumaan unbay ku amri laakiin markaad la dadaasho shaqo gasho oo dagaal badan in dhex maro ood goobo fara badan isku heshaan oo dagdaalkaaga aada waddo marka dambe way kuu soo dabcaysaa way ku ogolaan marka hore way isgiijin oo inay kaa raysa isku daysa oo si sahlan isugu kaa dhiibi mayso laakiin marka dagaalka aada dayn weydood ku waddo marka dambe way soo dabcaysaa in yaryar bay usoo dabcaysaa marka dambe waxay gaadhaysaa inaad iscelceshataan oy marna ku lagado marna aada lagado a mar inay waxay rabtay ay kaa gaadho marna intaad soo xakamayso waxaad rabtay inaad marsiiso oo dagaal idin dhex maro waa marxalada kale qur-aanka kariimku tilmaamay sida culimmada qaarkood leeyihiin laa uqsimu biyowmi alqiyaama walaa uqsimu binnafsi allawaama waa naf dagaal badan tii hore maxay ahayd alammaaratu bisuu waa taa hore waa bilowga hore waa nafta bini aadamka dabeecadeedu asal ahaan xumaanta inay farto waa khayrka iyo wanaaggana inay diiddo waa laakiin markaad ka shaqayso marxalada xigta waxay imaan baa la leeyahay lawaama sifaadkaasay qaadanaysaa waa naf saaxiibkee dagaalaysa isaguna dagaalayo waa looltan iyo lagatan iyo rafaad iyo waad iswadataan marka ayadiina marbay kula dagaalamay adigii waad la dagaalamay waad ishaysaan maydaan kala bixin dagaalka suu socdo marxalada xigta intaa in ka badan bay kaa ogolaanaysaa waxay noqonaysaa naf hoggaansantay oo isdhiibtay oo adiga talada iyo hoggaanka kuu dhiibatay khayrkii shalay ay diidanaydna jeclaatay oo la qabsatay sharkii iyo xumaantii shalay aad ka kari la'aydna maanta dhibsanaysa oo ka yaqyaqsanaysa oo ka yalaalugoonaysa oo ka xajiimoonaysa oo dhibsanaysay noqonaysa shalay waxaad ka kari lahayd maanta way dhibsanaysaa maxay ku imaanaysaa juhdi iyo dadaal iyo dhib iyo rafaad bay ku imaanaysaa waxay noqonaysaa nafta uu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayatuha nnafsu lmuطma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya muطma'inna adduunka markay joogtay ilaahay daacadiisay ku xasiloonayd xaaladda geeridu ku timaadana way xasiloon tahay qabriga way ku xasiloon tahay meel walba way ku xasiloon tahay maraaxil kasta oo cidhiidhi iyo dhib jiro naxdin iyo argagax jiro iyadu way xasiloon tahay maxaa yeelay adduunka markay joogtay bay ilaahay daacadiisa ku xasiloonay taasi marka waxay imaanaysaa dadaal dheer kadib bay gaadhaysaa waxay gaadhaysaa marka dambe maanta haddaad ka kari la'dahay xan ood ka kari la'dahay zino ood ka kari la'dahay khamro ood ka kari la'dahay qaad ood ka kari la'dahay dhiig la daadiyo ood ka kari la'dahay jahli ood ka kari la'dahay bidco ood ka kari la'dahay xumaan ka kari la'dahay saad uga shaqaynayso maalinta dambe waxay gaadhaysaa in ay aada u dhibsato waxa noocaasoo kalea inay samayso laakiin waa goorma waa dadaal waxaa la yidhaahdaa naftu ilmaha yarka ahee naaska nuugayoo kaley la mid tahay wannafsu katifli waa kii lahaa ninkii dhihi jiray buusiri naftu waa ilmaha yarkee naaska nuugayoo kale waa haddii loo daayo naaska oo aan laga goyninoo nuugmada loo daayo ilmuhu isagoo toban jir abu weli naaska nuugi ousan daynaynin haddiise naaska laga jaro maalmaha hore intuu ka go-ayo waa dhibsanayaa waa dhibayaa waa rafaadayaa lama qabsan karo wuxuu bartay buu rabaa laakiin markii intuu rafaado maalmo uu naaskii ka go-o oo uu ka tago wax yar kadib hadday hooyadii damacdo inay naaskii dib u nuugsiiso waa mantagayaa shalay naaskii laga goyn kari waayay ee rafaadkii la ogaa uu maray maanta haddii dib nas naaska afka loogu geliyo waaba ku manta waaba ka yalaalu waa yaqiqsanaya waana mantagaya nafta bini aadamku waa saasoo kalea la yidhahda waa ilmo yar oo naas laga goynayoo kale haddii lagu adkeeyood ku dhuujiso oodan uga dabcinin marka dambe way oggolaan markay oggolaatona wixii shalay aad ka kari la'ayd baadan maanta ku karaynin wixii shalay aad ku kari la'ayd baadan maanta ku karayn haddii intay khaldanto ay ku dhacdana culays weyn bay dareemaysaa waa ka nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa mu'minka ah markuu khalad iyo dembi galo waxay la noqonaysaa sidii buur weyn oo madaxa ka saaran oo ku soo dhacaysoo kale ka-anna yacni buur weyn isagoo madaxiisa ay saarantoo ku soo dhacaysoo kale dareenkaasuu dareemaya culayska iyo muxuu ahay dhibsiga iyo cidhiidhiga qalbigiisa uu galayo ma joogayo munaafiqa iyo faajirka iyo midka aan dareenka lahayna dunuubta ugu waaweyn hadduu galo siday ula fududdahay waxay ka dhigan tahay sidii daqsi sanka ka maray oo kale oo uu saa iska yidhi fudayd waxbaba lama ahba kababiya inuu kabada ataa lama ah dembi la galo kii ugu weynaa buuna galay dareenkaasi marka waxaa keenaya naftiibaa intay leylyantay bay wanaaggii la qabsatay xumaantiina nacday waxay jeclaanaysaa khayrka waxay jeclaanaysaa wanaagga waxay jeclaanaysaa wax kasta oo aad ku kari la'dahay marka aad shaqada iyo jihaadka iyo dadaalka ku bilaabayso miaalkan u fiirsadaba wakhtigii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa zino ku dhacay walciyaadu billaah nin saxaabada ka mid ah oo la dhihi jiray maacis maacis zinaa ka dhacday galmo khaladoo shareecada khilaafsan buu sameeyey nebigu u yimi sal alla alay slam markaasuu wuxuuhi rasuul ilaahay ow xumaan baa iga dhacday xad baan asiibay ee hallay daahiriyo nebigu sal alla alay wasalam waa ka sii jeedsaday markuu ka sii jeedsaday waa soo wareegay markaasuu dhanka hore haddana ka soo galay nebiga sal alla lay slam wuxuuhi rasuul ilaahay ow xad baan asiibay maadi daahiris haddana nebigu waa ka sii jeedsay sal alla lay slam waa soo wareego haddana horay buu kaga yimid rasuul ilaahi maxaad iiga warwareegaysaa maadi daahiris xad baan asiibay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla lay wasalam ma dhici kartaa inaad uuntaa taabatay wax ka badan se aadan samayn ma dhici kartaa inaad u dhunkatay ma dhici kartaa ma dhici kartaa ma dhici kartaa waa loo qiilbixiyey bal inuu yacni waxoogaa xaddan uu ku socdo bal wuxuun lagaga baajin karo baa la raadiyey ma jirto buu rasuul ilaahi wax ii dhimanaa ma jiro buuhi wax uu nin haweenay ku samayn lahaa oo ii dhimanaa ma jiro buuhi dhunkasho iyo taabasho iyo warkeeda ka baxa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu warkii ka dhammeeyo ka hubsaday ayuu markaa wuxuu yidhi saxaabadii intuu dhiibi uhi kaxeeyo oo nin horay u guursadayna waa ahaa kaxeeyo oo dhagax ku dila buu nabigu sal alay slm xaggaasaa la geeyeoo dhagixii bay ku bilaabeen dhagixii markii lagu bilaabay waa adkaysan waaye oo bini aadan wuu cararay marka saxaabadii mayna kala daba hadhina dhagix baa lala daba orday riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan isagoo dhiiggu ka daadanahayo dhagixii lala daba orday buu leeyahy war hayga daba hadhina war hayga daba hadhina war idila war hayga daba hadhina buu leeyahy ninkaasi booliis ma soo qabanin dowladina ma soo qabanin intelligensina lagama howlgelinin cid soo qabatay oo baadhis ku samaysay oo maraamartay oo dembigan ka qirsiisay ma jirto su-aashu waxay tahay inuu intuu joogi waayo doorto in dhagax lagu dilo maxaa ka keenay muxuu yahay wax soo saaray ee gurigiisuu la joogi waayo macnaheedu waxa weeyaan naftiisa ayaa waxay ahayd naf daahir ah oo khayrka iyo wanaagga baratay ha ahaatee simbirraxatay oo khaldantay kadibna culayskii dembiga ayay u adkaysan weydooo qaadi weyda soo ma khadhaadh waxay la noqotay aynan noolaan karin jiri karinba ilaa adduunka uu dhaafo isagoo daahira u tago macnaheedu waxay tilmaamaysaa markaa nafta marka laga shaqeeyo oo la daahiriyo oo la tarbiyeeyo oo la layliyo oo ruuxu uu ka shaqeeyo oo la dagaalamo wuxuu gaadhi karaa marxalad xumaanta ay dhibsato wanaaggana ay macaansato laakiin inay halkaa kuu gaadho waxay u baahan tahay shaqo aan sahlanayn inaad halkaa gaadhsiiso waxaa ka sokaysa juhdi iyo shaqo aada u badan qiso labaadi waxay ahayd gabadhii u timid nebiga sal lla lay slam ee tidhi yaa rasuula allah innahaa xublaa min azina rasuulka ilaahay ow middanku hortaagani uur bay leedahay uurka ay leedahayna waa uur sharci darro ku yimid oo zina ah ee daahiri daahiri bay leedahay nebigu wuxuu ku yidhi sal alla lay wasalam kactag oo markaad soo umusho kadib igu soo noqo gabadhii way tagtay ehelkeedii iyo dadkii mas-uulka ka ahaana nebigu intuu u yeedhay buu la dardaarmo wuxuu yidhi wanaajiya suxbadeeda hagaajiya si fiican muxuu ahaay u biila muxuu ahaay ha ha laga warhayo waa kala dardaarmay nebigu sal lay slm gabadhii markay umushay wakhti kadib iyadoo ilmihii waday nebiga u keentay sal lay slm markaasay tii rasuulka ilaahay ow waxaad igu xidhay inaan ilmaha dhigo oon umulo waanan umulay ilmihiina waa ka ee waxaan rabaa inaad idaahiriso nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam kac tag oo soo nuuji markuu naaskaaga ka go-o kadibna ii imow way tagtay way soo nuujisay laba sano ka badan ilmihii markuu naaskeedii ka go-ay baa waxay soo celisay isaga oo jab kimis ah ama jab rooti ah isagoo gacanta ku wata oo socda oo googoosanahaya bay nebiga u timi sal alla alay wasalam si ay u muujiso inuu ka kaaftoomay naaskeeda markaasaa waxay tii rasuul ilaahay waa kan waa nuujiyey waa iga kaaftoomay raashiinkiisuu cunahayaa inaad idaahirisaan rabaa markaasuu nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in xadda laga oofiyo waa mid kale waa haweenay dumar ah intaasoo muddo ah maxaa soo celcelinaya iyadoo uur leh iyadoo umushay iyadoo ilmihii naas ka goysay intaasoo dhan maxay usoo noqonaysaa waxay usoo noqonaysaa nafteedaa waxay ahayd naf daahir ah oo nadiif ah oo waxoogaa wasakhi gaadhay oo wasakhdii yaraydee gaadhay u adkaysan weyda culayskiibay qaadi la-da waa joogi la-da nafta marka la layliyo heerkaasay gaadhaysa ilaa markii la xadayey dhiiggii ka dulduulayay baa nin saxaabada ka mida gaadhay markaasuu wax ka sheegoo lacnaday markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam ha lacnadin ha lacnadin xumaanna ha ku sheegin ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu sal lay slam waxay towbad keentay towbad haddii loo qaybin lahaa reer madiino oo dhan u qaybsami lahaa towbad reer madiine oo dhan ku filan bay towbad keentay buu nebigu sal lay slam oo miyaad heli kartaa buu ihi wax ka qiimo badan inay nafteedii ilaahay dartii ugu deeqday waxaa ka qaalisan inaad ka sugaysay maxay tahay macnaheedu waxa weeye naftu markay daahir noqoto oo inta dadaal lagu sameeyo shaqo laga qabto waxay noqonaysaa nafta noocaasee sifadaale bay noqonaysaa shaqadaa adag bay marka u baahan tahay say ku imaanaysaa wey waxay ku imaanaysaa ruuxu inuu naftiisa hawadiisa laba qodob ayaa qur-aanku isgarab dhigaa sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala raaciddiisa iyo nafta dooniddeeda raaciddiisa alimaam ashaatibi caleyh raxmat ullah kitaabkiisa muwaafaqaadka markuu adilada ka hadlayey waxa uu keenay abwaab dhan oo uu ku taqriirinayo dadku waa laba mid sharci raac iyo hawaraac dadka qaarna waa sharci raac oo tilaabo kastoy qaadayaan waxay ka dambeeyaan alla muxuu yidhi rasuulkiisu muxuu yidhi sal lla ly wasalam maxaa la ogol yahay maxaan la ogolayn sharciga rabbi buu kaasi raacsan yahay dhaqaalihiisa ha ku saabsanaado akhlaaqdiisa ha ku saabsanaato caqiidadiisa ha ku saabsanaato qoyskiisa ha ku saabsanaato siyaasad ha ku saabsanaato wax kasta uu tillaabsanayo wuxuu weydiinayaa maxaa alla ka yidhi maxaa la ogol yahay maxaanse la ogolayn kaasi waa sharci raaca qur-aanka iyo sunnadu raacsanya kan kalena wixii naftiisu tidhaahdo unbuu raacaa kitaabka ha khilaafsanaato diin rabbi ha khilaafsanaato sharci ha khilaafsanaato danka male kaasina waa hawaraac rabbina tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka waa ka ku yidhi fain lam yastajiibuu laka faaclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan yacni haddayna nebi maxamedow ku yeelin oynan amarkaaga qaadanin oynan sharcigaaga yeelin oynan taladaada qaadanin waxay uun raacayaan hawadooda waxa xigta waa inay uun hawadooda iyo naftoodu waxay u yeedhinayso qaataan waa labadaa mid ama adigay ku raacsan yihiin ama hawadooday raacsan yihiin wax ka dhexeeya ma leh waan ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum ilaahay sharcigiisa wax ku xukun hawadoodana ha raacin hawadii iyo sharcigii baa lays garab dhigaya wax alla wixii sharcigaasi marka garab marsan waa hawo nidaamyada la raacsan yahe o dhanna waa hawo waa khutuwaatu shaytaan sida qur-aanku ka cabiray ama wax adiga khaas kugu ha noqdo ama wax mujtamac loo sameeyey ha noqdee nidaam la raacsan yahay waa hawo adiga waxa aad ku socoto iyo dariiqaad ku socotee ka rabbi khilaafsan waa hawo leanna yaa yeedhiyey shaytaan baa yeedhi yaa ka qaatay naf baa ka qaadatay sidaasay marka ku timid sidaasay marka waxay ku noqonaysaa dadka qaarna jidka hawaday raacsan yihiin inna waxay raacsan tahay jidka rabbi iyo sharcigiisay raacsan yihiin kuwaasi jidka rabbi raacsanna way hanuunsan yihiin hoygooduna waa janno kuwan jidka hawada raacsanna way lunsan yihiin hoygooduna waa naar sidaas way leanna hawada waxaa ka laasimaya in ay naar ku geyso waa dariiq lunsan oo dalaal ah allah tabaaraka wa tacaala waa ka nebiyullaahi daawuud calayhi calaa nabiyina asalaatu wasalaam ku yidhi walaa tattabici alhawaa fayudilaka can sabiili illaah hawadaadiiyo naftaadu say rabto ha raacin markaad xukumayso dadka xaqa ku xukun ilaahay sharcigiisa ku xukun naftaadu say rabtana ha raacin oo say rabto haddaad raacdo jidka ilaahay bay kaa luminaysa fayudilaka can sabiili illah jidka rabbi inaad ka luntahay sababteedu hawaad raacday way marka yacni hawada naftaada inaad iska xakamayso ood iska qabato oo aad la dagaalanto oo aad muxuu ahaaye aadan raacin ayaa waxaa ku jirta dantaada iyo maslaxadaada adduun iyo aakhira inaad noqoto mid ilaahay sharcigiisa raacsan tabaaraka wa tacaala naftana aada ogolaysiiso inay ilaahay sharcigiisa raacdo tabaaraka wa tacaala taasaa marka dantaada iyo maslaxadaada ku jirta ama aafaadka iyo waxyaalaha ka dhasha hawadoo la raaco aahaarta ka dhalata waxaa ka mida inay ku indho tirto oo markaad hawa raac tahay wixii naftaadu rabto waxaan ahayn waad ka indhala'da waadna ka dhegala'da iyadaasi waxay kuu qurxisaa quruxa waxay kuu foolxumaysana waa foolxumo waxaa ka dhasha inaad xaqa la dagaalanto ood ehelkiisa la dagaalanto maxaa yeelay naftaadiiyo hawadaada ayaan rabin ma rabo sidaad rabtay bayna waafaqsanayn waxaa ka dhalanaysa in aad raacdo dariiq bidcada iyo wixii sunnada khilaafsan leanna dadkan dariiqii nebiga ka lumay ee ahlulbidaca la yidhaahdo culimmada sunnaduna ahlul ahwaaga ay u yaqaanaan waxa lumiyey oo dariiqa ka lumiye waa hawaraacnimada uma ama falsafad ama naftiisu say rabtay ayuu raacay kadibna dariiqii sunnadu ka lumay xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee sheegay inay ummaddu toddobaatan iyo saddex kooxood u qaybsami doonto hal qayb amooye inta kalena inay ahlu naar yihiin xadiidu liftiraaq toddobaatan iyo laba qaybood inay naarta gelayaan hal qolona ay badbaadayso waxa ummadda saddex iyo toddobaatan kooxood u qaybiyey waa hawada marka waxay keentaa ummaddii oo kooxa kooxa noqoto oo iftiraaqdo oo isqaybsanto oo kala tagta kooxaha taariikhda ku leh dalaalka iyo luunsanaanta iyo inxiraafka ee loo yaqaano alfiraqu daalla khawaarij iyo shiico ka soo bilow halkaas ku abtirsada dhammaantood waxaa lumiyey waxa weeyaan alahwaa hawadooday raaceen inta badbaadayna ilaahay wuxuu ku badbaadiyey hawadoodii intay xakameeyeen bay sunnada iyo dariiqa nebiga raaceen dariiqa rasuulka sal lla ly wasalam axaadiista qur-aanka dhaqankii saxaabada iyo salafka halkaa waxay ka soo gaadheen bay ku dhegeen oo ku mitireen taasay ku badbaadeen leanna sida la yidhaahdo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka safiinati nuux sida nebi nuux doontiisii oo kale waa mawjado ahwaa ah oo fitan ah oo afkaar ah oo falsafo ah bay doontaasi dhex jiidhaysaa doontaas sunnada haddaad raacdo ood qabsatood ku dhegto waad badbaadi sida doontii nebiyulaahi nuux intii ku badbaaday oo kale markaad taa ka tagto waxaad ku dhacaysaa mawjadahaas fitnada iyo ahwaada bidcooyinkaasaa ku qaadanaya kooxahaa ku qaadanaya afkaartaa khaldan baad ku dhacaysaa markaasaad isla qumanaanaysaa oo aad moodaysaa bal nooc waxaa kugu dhacaya junuun awaalli ah waxaad noqonaysaa qoladuu nebigu sheegay sal ly slam takuunu aqwaamun tatajaaraa bihim alahwaa kamaa yatajaara alkalabu bisaaxibihi waxaa imaan doona bu nabi sl lay wasalam dad ay hawadu wadato hawada naftoodu ay wadato doonidda naftu wadato sida cudurka kalabka la yidhaahdo ruuxa qaba uu u wato u wareeriyo kalabka waxaa la yidhaahdaa waa cudur laga qaado eygu markuu ruuxa qaniino nooc junuunaa ku dhacaya nooc waalli oo kale ah ruuxii marka waa ordayaa waa waalanayaa waa qaylyayaa sida eygu u ciyahayaa miyir ma laha dad noocaasoo sida cudurkaasi u galo dadka hawadoodu u geli doontaa imaan doonta buu imaan doona bu nabi sal ly waslam yacni dhego kale ma leh oo indho kale ma leh oo wax ma maqlaan oo wax ma dhegaystaan oo wax kale ma yeelaan wixii uun hawadoodaasi u yeedhisay waxaan ahayn ma yeelaan inta badan waa kooxaha lunsanee firaqu daalla la yidhaahdo ayaa sifada noocaasoo kale iskaleh wixii uun qaabkaas ama wadaadkooda ay ka soo gaadheen ama firqadooda ay ka soo gaadheen waxaan ahayn ma dhegaystaana waa qufulan yihiin kaasay la waalan yihiin oo sidii wax jiran oo kale oo waalan oo kale bay u haystaan taa iyada ah waxaa keenaya inuu ruuxu ka lumo xadhiggii asalka ahaa ee uu ku badbaadi lahaa oo ah kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam waxaa ka dhasha ahwaada oo la raaco in dhiigga la daadiyo dhiigga la daadiyo oo sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa imaan doona buu idhi dad dabcan khawaarijta iyo dadka afkaarta khawaarijta xambaarsan buu nabigu ka hadlayay sal alay wasalam dad aada u cibaado badan oo aada u daaco badan oo qur-aan akhris badan oo soom badan oo salaad badan aada u cibaado badan oo saxaabadiisa uu ku yidhi xataa cibaadadooda ma gaarhi kartaan intaa midna kuma gaarhi kartaan salaad kuma gaadhaan soon kuma gaadhaan qur-aan akhris kuma gaadhaan haddana maca daalika sidaa iyagoo abay diinta ka dhexbaxayaan maxay kaga dhexbaxayaan fiqi darro iyo cilmi la-aan iyo iscajabin iyo hawadooday raaceen kitaab iyo sunno iyo cilmi iyo culimo iyo fuqahadii saxaabada looma noqonine wixii la qulmanaaday unbuu diin ka dhigtay waxaa la quman ciddii khilaaftayna waxaa la quman ciddii khilaaftayna dhiiggiisuu bannaystay oo xoolihiisuu bannaystay oo muxuu ahay cirdigiisuu bannaystay oo waxba uma hambayn marka dhiig daata amnigoo taga ummadoo qaybsanta awooddeediioo burburta gaaloo qabsata ayadiioo isbaabi'isa nabadgeliyo darro waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan hawadoo la raaco ruuxana waa halaagtaa mujtamacana waa halaagtaa ruuxa naar bay geysaa mujtamacana naar bay geysaa ruuxa adduunkiisa iyo aakharadiisaba way khasaarisaa mujtamacana adduunkiisa iyo aakharadiisaba way khasaarisaa sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah inaan isku darno inaan baranno sunnadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadyigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim qur-aanka cilmigiisa iyo fahamkiisa intaa markaad baratana inaad iyaga ku dhegto ood ku mitido oodan midig iyo bidix uga leexanin hada hiya yacni aw hada huwa ariiqu najaah jidka badbaadadu waa kaa haddii aadan aqoonteeda lahayn oodan heerkaa gaadhsiisnayn waxaa la doonayaa midka garanaya ee jidkaa haya ee badbaadada ku sugan asagaas inaad daba dhigato weydiiso dalabto raadiso isagaa inaad ka daba gashaa la doonaya leanna isagaa iftiima iftiinkii haya iftiinkiisaa inaad ku iftiinsataa la doonaya sida ibnuulqayim caleyh raxmat ullaahi uu leeyahay dadku waa saddex buu yidhi dadku waa saddex mid indha leh oo indhihiisa ku socda isagoo indhihiisu wax ku arkayaayo ku socdaa oo meelaha khatartaa kaga gudaya oo halista iyo mugdiga iyo khatarta iyo abeesada iyo kaga leexanaya midina indha ma leh oo waa indhool laakiin mid indhale baa usha u haya oo wada oo khatarta ka duwaya midka saddexaad waa indhool asagoo indhala-aan ah haddana doonayo inuu keligii socdo waa saddexdaa ka hore ee indhaha leh ee wax iftiinsanaya ee indhihiisa ku socda wuxuu yidhi waa caalimka diinta yaqaan wuxuu yaqaanana ku camalfalaya kaasi waa indhuh qabaa indhihiisiibuna wax ku arkaya midka indhahala laakiin usha loo hayo ee kaa indhahale uu wade khatarta ka duwayo wuxuu yidhi waa ruux aan cilmi lahayn laakiin mid cilmi le buu daba socdaa isaguu wax weydiinayaa isaguu daba socdaa isaguu ku dayanayaa kaana wuxuu yidhi ushaa loo hayaayo wuu badbaadi laakiin indhool yidhi anaa soconahayee faraha layga qaado aduu ma taqaana waa ruuxaan aqoon lahayn oo yidhi haddana anoo aqoon la-aanaan soconayaayo faraha layga qaado saddexdaaba waxaa ka daran mid aan indho lahayn oo mid aan indho lahayn ul u dhiibtay intaba kaasaa u daran mid jaahil ah oo waxba aqoonin oo isaguba indhala-aan ah yaad usha u dhiibatoo tidhi ihor wadoo niyo ikaxee oo xaggeebuu ku geenaya isagaabaa boosha ku dhacay saddexdaasi marka badbadadaad badbaadadaadu waxay ku jirtaa ama waxaad noqotaa kii iftiinka watay ee wax garanaya ku camalfalayay ama haddaadan kaas ahayn kii iftiinkiisa ka faa'iidaysanaya usha dhiibanayay noqo laakiin labadaa kale midna ha noqonin halaag baa ku jira adduuniya aakharaba allah tabaaraka wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu ahwaada naga xifdiyo sunnada iyo qur-aanka iyo ariiqii asxaabta iyo salafkana ilahay nagu xifdiyo jazakum allahu khayr wbaaraka fikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu